habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington ciid wanaagsan dhegaystayaal waa fiidnimo isniin ah bisha meey ee sanadka kuna waa laba waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar guud ahaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaad ku dhegaysan doontaan warbixinno kala duwan oo ku saabsan sida looga ciiday magaalooyinka soomaalida iyo weliba qurbaha waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto sanadkan xoogaa wuxuu kaga duwan yahay sanadii hore xoogaa weli abaarti waa yar kululoo jirta allah waxaan weydiisanaynaa inuuna soo qaboojiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed islaamka dhammaantood waxaa leeyahay ciid wanaagsan kulli caam waanta baqayr sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo aan ugu talagallay dabaaldegga ciidalfidriga allow dan wadaagna aan nahay allow durduradu rogmanayaan allow dalagiina noo baxay allow noo daraaray ramaguna allow dobiyadiina buuxsamay
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida saraakiisha dalka bakistan ayaa xaqiijiyey in la diyaariyey tallaabooyin lagula tiigsanayo sharciga aflagaadada ee waddanka bakistan ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaas imraan khan iyo ilaa boqol iyo konton xubnood oo kale hase ahaatee tallaabadaas ayaa loo arkaa inay tahay mid ay dowladdu arrimaha diinta u adeegsanayso hab ay ku cabsi geliso dadka ay siyaasadda isku hayaan eedaha aflagaadada ah ee loo haysto ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan imraan khan ayaa ka dhashay kadib markii ay xujay u dhalatay dalka bakistan ay ku oriyeen ama ay hadallo deelqaafa ku yidhaahdeen ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka bakistan shehbaas shariif iyo wafdi la socday oo booqasho ku joogay dalka sacuudiga gaar ahaan masaajidka barakaysan ee nebiga naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee ee ku yaala magaalada madiina xujayda la sheegayo inay aflagaadeeyeen ra-iisul wasaaraha bakistan ayaa lagu eedaynayaa in ay xidhiidh la leeyihiin xisbiga ra-iisul wasaarihii hore bakistan imraan khan muuqaalo kala duwan oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dad ku qaylinaya khaa'imiinta iyo weliba tuugta xilli uu booqanayay ra-iisul wasaare shariif masaajidka nebiga maamulka sacuudiga ayaa jimcihii xaqiijiyey inay xidheen dhowr qof oo u dhashay dalka bakistan oo lagu eedeeyey inay dhacdadaas ku lug lahaayeen ra-iisul wasaarihii hore bakistan imraan khan iyo weliba kalkaaliyaashiisa ayaa iska fogeeyey eedaha loo soo jeediyey iyaga oo ku tilmaamay in ay tahay wax lagu qoslo iyo weliba natiijada ka dhalatay cadaadiska dadweynaha ee ay la kulmeen maamulka cusubi xilli ay suu kordhayaan dhibaatooyinka dhaqaalaha ee dalka bakistan madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa maanta oo isniin ah marti gelinaya xaflad soo dhoweyn ah oo ugu dabaaldegayo ciidal fidriga oo ku beegan bisha barakaysan ee ramadaan biden waxaa ku helin doona xaflad ka dhacaysa aqalka cad ee dalka maraykanka marwadiisa jill biden iyo weliba sayga marwada madaxweyne ku-xigeenka ka ah dalkan maraykanka madaxweyne biden ayaa sheegay in sanadkan ay dib u bilaabeen in aqalka cad loogu dabaaldego xuska maalinta ciidda si ixtiraam loogu muujiyo dadka muslimiinta maraykanka ah aqalka cad ayaa sanadkii hore dabaaldega ciidda ku qabtay hab fogaan arag ah iyada oo ay ugu wacan tahay xanuunka covid 19 mas-uuliyiinta dalka maraykanka ayaa ka digaya in qulqulka muhaajiriinta soo gaadhaya xuduudda koonfur galbeed ee dalkan maraykanku inay sare u kici doonto bishan taas oo culays aan caadi ahayn ku keeni doonta laamaha socdaalka iyo amniga ee maraykanka madaxa arrimaha gudaha ee maraykanka ayaa sheegay in ay xasuusinayaan muhaajiriinta in xuduudda maraykanku aanay ahayn mid furan isaga oo uga digay in ay isku dayaan in ay soo galaan maraykanka maamulka socdaalka maraykanka ayaa sheegay in ay maalin walba qabtaan ilaa toddoba kun oo muhaajiriin ah oo isku dayaya inay ka soo gudbaan xadka dalka maraykanka uu la wadaago dalka mexico saraakiisha maraykanka ayaa sheegaya in tiradu ay gaadhi karto ilaa siddeed iyo toban kun oo muhaajiriin ah maalin kasta in la qabto haddii la oggolaado in lasoo afjaro hannaanka hubinta caafimaadka ee haatan u oggolaanaya mas-uuliyiinta maraykanku in qofka uu ku dhaco xanuunka covid -19 in uu kusii nagaado dalka mexico habkan oo loo yaqaano qaybta labiyo afartanaad ayaa lagu wadaa in wakhtigeedu uu dhammaado bishan mey saddex iyo labaatankeeda ciid wanaagsan caweysin wanaagsan halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a goordhow waxaa idiin soo socda barnaamij gaar ah oo ku saabsan dabaaldega ciidda balse marka hore aan uga sii gudubno warbixinno ku saabsan sida soomaalidu ay u ciideen guud ahaan gobolka sool ayaa si weyn looga ciiday shacabka magaalada laascaanood ayaa farxadooda v o a la wadaagay sida uu warbixintan magaalada laascaanood uga soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol
guud ahaan gobolka sool gaar ahaan degmada laascaanood ayaa saaka si weyn loogu eegay salaada ciidulfitriga iyadoona degmooyinka gobolka sool si weyn ay dadku ay ugu soo baxeen tukashada salaada takbiirta ayaa laga qaaday goobaha kala duwan ee lagu tukada garoomada ee ku yaala magaalada laascaanood iyo masaajida iyagoona dadku ay si weyn farxadi oo ay uga muuqatay cibaadaadka ay soo guteen bisha barakaysan ee rabadaan dadkii ka soo dareeray goobaha kala duwan ee lagu tukaday salaada magaalada laascaanood ayaa v o a dareenka farxadda ah ee ciidda ay la wadaageen waxaana ka mid ahaa dadkaasi hadalladooda sida tan maasha allah magacayga waa maxamed caaqil cabdilaahi xasan nadalo si wanaagsanoo nabadgelya baan ku ciidnay xilliyadii roobabkii oo xalay meelo badan ka curtay maasha allah barwaaqaanu ku jirnaa dhammaanna waxaan la wadaagayaa farxadda ciidda halkan waxaan ka salaamayaa shacabka gobolka sool maayirka degmada horumarkiisa aynu aragno iyo waxqabadkiisii bismillahi raxmaan raxiim magacaygo waa cabdulqaadir maxamed hagar oo ku magac dheer aayatullah waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastood joogto waxaan kaloon salaamayaa muxuuaha faamiligeygi hooyaday walaaladay iyo dhammaan muxuuaha faamiligaan kasoo jeeday waxaan salaamayaa saaxiibaday waxaan salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad ummadda muxuuaha islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak sidoo kale magacaagadoo ku bilaabaya magacayga waa mukhtaar cabdijaamac waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada laascaanood ciid mubaarak kulla caam wa antum bikheer dhammaan ummadda islaamka meel kastoo ay joogto waxaan leenahay ciidan ciiddeeda ilaahay haynuu gaarsiiyo bashbashbad iyo barwaaqo maanta waa maalinta koowaad ee bisha shawaal dhammaan ummadda muslimka ah si wada jira ayay dunida dacaladeeda uga ciidaysaa ehelada asxaabta qaraabada saaxiibada meel kastoo ummaddu ay joogto waxaan leenahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikheer waa maxamed cabdillaahi xaas cilmi ciid wanaagsan cabdikariim
warka horjooga ciidda iyo maanta sida loo ciiday iyo waxyaabaha sanadkani ku cusub alxamdulilah ilaahay fadligiisi wanaagsan baa looga ciiday maanta magaalada laascaanood maasha allah nabadgelyo iyo caafimaad iyo allahuna soo waafajiyey in soddonkii casho ee bisha rabadaan aan si wanaagsan u soo soonnay sidii soo cibaadaysanay baa lagu ciiday alxamdulilah sanadkan xoogaa wuxuu kaga duwan yahay sanadii hore xoogaa weli abaarti waa yar kululoo jirta allah waxaan weydiisanayna inuu na soo qaboojiyo roob dalka iyo deegaanka dhulka iyo baadihiisa magaaladiisa caawima oo ilaahayna siiyo sanadkii hore waxaan ku ciidnay cagaar iyo biyo iyo xareedoo dhulka wadhan sanadkan laakiin abaar iyo kulayl baa xoogaa ay ku soo beegantay alxamdulilah laakiin ilahay fadligiisa waxaan rajaynayna inu insha allah allayna soo qaboojiyo
magacaagaadoo ku bilaabaya ciidda iyo ka hor jawigaa
magacaygu waa ismacaale yaasin cabdi ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed dhammaan tan waxaynoo rajaynaynaa in ilaahay naga aqbalo acmaashii iyo fadligii bisha rabadaan magacaygu waa cabdiqani cabdillahi warsame halkan waxaan hambalyo dhambaala uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ilahay ciidan ciideeda barwaaqo iyo bashbash waxaa inoogu gaarsiiye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillahi rabbi alcaalamiin magacaygu waa cabdi hebel maxamuud waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaanba waxaan leeyahay ciidan ciideeda ilahi subxana watacaala bashafshay barwaaqaha inagu gaarsiiyo dhammaan ummadda muslimiinta adduunyada meel kasta ka joogaan waxaan rabaa halkan ka salaamo dhammaan faamilkayga iyo ehelkayga iyo carruurteeda iyo cid kastaba oo muslimiina waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu magacaaga dadku bilaabaya
magacaygu waa cabdulaahi cabdi cawad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ciid mubaarak ciid mubaarak ciidulfitr dhammaan ummadda muslimiinta ah dhammaan walaalaha soomaaliyeed meel kasta ad joogtaan waxaan leeyahay ciidul caafiya ciidulfitri ciid wanaagsan ku ciida horumar ku ciida farxad ku ciida nabadgelyo ku ciida waxaan maanta doonayaa inaan kaga faa'idaysto fursaddan qaaliga ah inaan dhammaan la wadaago waxaa jira xaalad adag oo waxa weeye dalka ku jiro oo dadka ku jiro abaara leh xanuuno leh waxa weeye waxaan leenahay bishii rabadaanayna soo dhaaftay acmaasheedii ilaahay hana waafajiyo raxmaad qoor khayr qabana hainoo shubo cabdikariin olol v o a magaalada laascanood dhinaca kalena soomaalida ku nool dalka kanada ayaa si la mid ah muslimiinta kale ee dunida ciidda u gutay dabaaldegooda iyada oo sannadkan aanu jirin xarunka covid -19 oo sannadihii hore xakameeyey issoobaxyada ganacsatada soomaalida ayaa xusay in ay fursad soo kabasho dhaqaale u tahay in ay helaan macaamiil badan oo munaasabadda ciidda darteed isu soo baxay xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan inoo soo diray
waxaa maanta dalkan kanada looga ciidayaa si ka duwan ciidihii u dambeeyey ee uu covid sababay in dadku aysan isku imaan dabaaldegyada iyo farxadda ciidda ayaa laga dareemayaa guud ahaan dalkan gaar ahaan gobolkan ontario oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan dadka ayaa isugu hambalyeynaya farxadda ciidda iyagoo sidoo kale salaan u diraya eheladooda iyo asxaabtooda aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa ummadda soomaaliyeed oo joogta magaalada toronto faamilkaygii baan salaamahayaa saaxiibaday iyo qaraabada xaaskayga jamaad maxamed nuur iyo carruurtayda dhammaantood khayr baan idiin rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu kulli caam antum bikhayr ciid wanaagsan waa ku faraxsanahay inaan la ciido muslimiinta waddankan waxaan deganahay muddo badan dhowr iyo soddon sanaan deganahay hase ahaatee coronavirus dhibaatada oo noo geystay mid lasoo koobi kara maaha hase ahaatee hadeer waxaa waaye maanta fursad baa ilaahay noo sahlay oo maarata isku wada aragna meeshaas ciid wanaagsan muslimiinta dhammaan meel walba ay joogaan sheekh abubakar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin weliid ee magaalada toronto ayaan weydiiyey waxa ciidan ay uga duwan tahay ciidihii hore alxamdulilahi rabbilcaalamiin runtii muslimiintu aad iyo aad bay ugu faraxsantahay waxaan tusaale ahaan ciiddii hadda ugu dambaysa masaajidka ayaan ku ciidnay waa la kala fogaanayey yacni maaskigaa la xiranayey dad koobanaana masaajidka soo galaya yani maaragta waxaana ka xumaa dad badan inay soo geli waayeen masaajidka laakiin ciidan alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ummaddiio dhan baa isu imaanaysa dadkiio dhan baa isu imaanaysa marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa ciidan farax dheeraada iyo maaragtay isu imaad dheeraada iyo qaraabo xiriirin dheeraada inay ka dhalato maadaama alxamdulilahi rabbialcaalamiin dadkii ay isu furmeen wixii ciriiriga ahaayoo maaragtay kalfogaanshihii iyo wixii dhanna la qaado yani khayr baan u rajeynana ilaahayna waxaan ka baryaynaa ciidan ciiddeeda kale khayr inuu nagu gaarsiiyo wixii dhibana ilahay inuu nagu hayo jazaakum allahu khayran dhanka kale ganacsatada soomaalida ayaa farxadda guud ee ciidda kasokow dareemaya in ay galeen jawi mashquul ah maadaama ay helayaan macaamiil badan oo sabab u ah munaasabadda ciidda iyo xayiraadihii covid oo aanan jirin awgood waa kan maxamed aadan cilmi milkiilaha maqaayadda ister oo ah maqaayad furan afar iyo labaatan saac maalin walba ciidan ciidi hore waxay ku duwan tahay ciidihii hore dhan lama dhihi karo laakiin waxaan ku dhihi lahaa saddexda ciid ama shanta ciid ugu dambeysay covidka awgeed ayaa loo sameeyey social distancing iyo in aanan la ogolaanin public diningkii hadda maadaama oo dib loo aflaxay dadka inay wada fadhiisan karaan waa farxadda ugu weyn oo ciidda hogaami doonta hadduu ilaahay idmo marka ciidani waa ciidda ugu horeysay oo dadkii kullii ay wada fadhiisan karaan iyaga oosan lahayn in restrictions taasna waxaa noo sii dheer buffet table oo ummadii ay ka xolo karaan wax alla waxa ay jecel yihiin siiba hooyooyinkii caruurtii iyo aabooyinkai walaha mashquulka aad ayuu u badnaa doonaa hadduu ilaaha idmo sababta ay tahay hadda waxaan ka dareemaynaa meesha waa aad ay u tahay over capacity dadka badanaa waxaawaay waa inaysa sugaan ee fadhi ay helaan laakiin biisiga awgeed waxaan u talagalnay staff tiro badan aan u talagalnay tiim badan oo kala hagi doono oo u fududay doono xagga speedka socodka iyo xagga cuntada iyo soo dhaweyntaa inkastoo dalkan maanta ay tahay maalin shaqo haddana dadka muslimiinta ah oo ay soomaalidu qayb ka yihiin ayaa fasax ka qaatay shaqooyinkooda si ay u weyneeyaan munaasabadda ciidulfidriga islamarkaana ay wakhti ula qaataan qoysaskooda asxaabtooda iyo dhammaan muslimiinta kale xuseen urxaaji v o a toronto
haweysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan ciid wanaagsan idil ahaantiinba dadka soomaalida ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa maanta iyaguna maamuusay munaasabadda ciidalfidriga waxaa maanta si weyn looga ciiday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba deegaanada ku dhow inkasta oo ay roobab jireen warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol ugu horrayn qaar ka mid a dadka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo sidoo kale magaalada dhadhaab oo la hadlay v o a ayaa waxay uga warrameen dareenkooda ciidda iyagoo sidoo kale fursadan ka faa'iidaysanaya ayaa waxay salaameen ciidulfitriga awgeed qaar ka mid a eheladooda magacaygu waa cali xasan axmed ciid mubaarag baan leeyahay muslimiinta dhammaan khaasatan dhadhaab iyo dadka jooga xeryaha qaxootiga asalaamullahi calaykum waxaan salaamayaa waalidiinteyda dhammaan waxaan salaamayaa asxaabtayda dhammaan waxaan salaamayaa khaasatan marka waxaan salaamayaa xaaskayga efra xasan axmed waxaan salaamayaa hooyaday salaada maxamed maxamuud waxaan salaamayaa walaaladay kulli dhammaan axmed xasan axmed iyo dhammaan muslimiinta dhammaantooda waan salaama marka ka waran see maanta looga ciiday dhadhaab wallaahi maasha allah aad baa loogu ciiday waa farxad dadka aad bay u wada ciidayaan jawiguu iska fiican yahay alxamdulilah xilli roobroob aan weli kusii jirnaa maasha allah dhammaan waxaan u arkaa muslimiinta inay si fiican u ciidayaan magacaygu waa canab geedi maxamed oo ku nool xerada qaxootiga ifo xeryaha dhadhaab si wanaagsan baa looga ciiday khaasatan xerada ifo waana soo dhaweyna waanu ku faraxsanahay waxaa halkan ka salaamayaa ehelkayga qaraabadeyda saaxiibaday asxaabteyda dhammaan oo ku kala nool dunida daafaheeda kulli dhammaan waan salaamaya waxaana leeyahay kulla caam waantum bikhayr baan leeyahay ciid wanaagsan waan wada hambalyeynaya runtii waa aad baan u faraxsanahay ciidan ciidihii hore way ka duwan tahay sababtoo ciiddii hore lisma bulshada isma dhexgelaynin waxaa saameeyey waddanka oo cudur la dhao coronavirus saa darteed hataa laiskuma imaano bulshada iskuma imaan iskuma imaanan waa la kala xirnaa laakiin ciidan waa hal meel baa lagu wada iiday hal mar baana la wada iiday marka aad baan runtii u faraxsana farxaddeeda maanta ma soo koobi karo waxaana salaamaya islaamka caalamka ku nool oo dhan waxaan leeyahay kulla caam waa bikhayr magacaygu ayaan lacabdi cali oo ku sugan xerada ifo waxaan muslimiinta dhan la wadaagayaa farxadda maalinta ciidda alxamdulilah rabbilcaalamiin waan aad baan u ciidnay si farxad ku dhean tahay baan ku ciidnay ilaahay baa mahad iska leh ilaahay hanaga aqbala ramadaankii aan soo soonnay iyo cibaadooyinkii dhannaa dhammaantii aan soo samaynay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilmaha naga annaga familiga dadka islaamka deriska aad baa loo ciiday alxamdulilah rabbilcaalamiin si farxada ku dhean farxad bashbash roob baa noo daayay alxamdulilah rabbilcaalamiin jawi aad u fiican ciiddii hore ciidan waxay uga duwan tahay dadku iskumaysa soo baxaynin waxaa isku soo mataqaanaa because of corona jiray dadka way kala xixinaayeen laakiin ciidan alxamdulilah rabbilcaalamiin aad baan mataqaanaa u ciidaynaa meesha mataqaanaa xagardheera reer ifo reer dhagaxley waxa dhan maanta way isdaba socso adba meel bay u kala gooshayaan alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahi baa mahad iska leh marka ayaan low ka waran dareenkaaga maadaama xeryaha qaxootiga ee dhadhaan maanta si weyn looga ciiday alxamdulilah rabbilcaalamiin walaal macaane aad baan mataqaanaa aad baan si farxadla baan ku iidaynaa ciidanna ciidihi hore waxay uga duwan tahay dee waa isku furan yahay oo dadku deriska ehelka qaraabada hadba ruuxi meesha kaaga sugan yahay baad aadi kartaa ciiddii hore waxaas ma jirin restriction baa iska jiray alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahi baa mahad iskale aad baan mataqaanaa u ciidaynaa alxamdulilah waxaan mataqaanaa ta u mahad celinaya dhammaan shaqaalaha v o a maadaama ay siisa fursad aan kula hadlo ehelkayga wixii dibadda jira wixii dalka jira alxamdulilah rabbilcaalamiin ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay kulla caam wa antum bilkhayr waxaan sidoo kale si si gooni u salaamaya abay cabdicali oo ku sugan wadanka maraykan khaas ahaan minnesota waxaan sidoo kale la wadaagayaa ummadda dhammaantood islaamka ah farxadda maalinta yowmal ciid ah dhanka kale xildhibaanka laga soo doortay deegaankan dhadhaab maxamed daahiye ducaale oo la hadlay v o a ayaa isaguna wuxuu ugu baaqay ummadda soomaaliyeed ee ku nool deegaankan dhadhaab kuwa deegaanka iyo kuwa qaxootiga inay si nabadgelyo ah u wada noolaadaan isagoo uga baryay ilaahay bashbash iyo barwaaqo waxaan dadkoodalba u rajayn ciid wanaagsan milcaydiin milfaydiin ilaahay ramadaankeena allaha raac aqbalo ilaahay nabad iyo roob iyo ima allahana siiyo waxaan rabaa inaan u hambayo dhadaabo adilbo ciidan ayaa waxay ciidihii hore lasoo dhaafay oo uga duwanayd maadaama ciidihii hore aysan dadka sida ay maanta iskugu soo baxeen aysan iskugu soo baxaynin sababa cabuqa covid nteen awgiisa axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a dhadhaab dhinaca kalena magaalada nairobi oo soomaalidu ay meelo badan ka ciideen ayaa qaar ka mid ah dadka muslimiinta ah ay farxaddooda la wadaageen v o a codadkan waxaa soo duubtay wariyaha v o a intisaar saalax xuseen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaceyga waa cabdulaahi xasan khaliif oo ku iiday caasimadda nairobi gaar ahaan islihaay kulla caam wa antum bikhayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceyga waa xabbi cabdulaahi cabdi waxaan ku suganahay magaalada nairobi waxaa kusoo tukaday slihay dhammaan ummadda soomaaliyeed islaamka dhammaantood waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulli caam wa anta bikhayr sanadkan sanadkiisa galo bashbashi barwaaqaalahana wada gaarsiiya insha allah asalaamu calaykum waa salaamay dhammaan muslimiinta meel ay ku ciidayaanba magacaygu waa xasan saalax maxamuud dhammaan muslimiinta waxaa leeyahay kulli caam wa antum bikhayr maanta waxaan ku ciidaysanay nairobi slihay iskuulka la yidhaahdo magacayga waa abiyan bare xasan maxamuud waxaa maanta ku ciidaysanay slihay waxaan ku suganna magaalada nairobi ciid wanaagsan ummadda muslimka dhammaantood asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeed magacayga oo ah maxamed cabdirashiid oo ku magac dheer tubak sakuur waxaa idin leeyahay ciid mubaarag kullu caam antum bikheer waxaa ku ciidaysanayaa islii gaar ahaan slihay waa anigoo ku magacdheer maxamed cabdullaahi cabdi waxaan ku ciidayaa nairobi gaar ahaan slihay waxaan leeyahay ummad soomaaliyeed ciid wanaagsan raxmaan raxiim magacayga waa cabdiraxmaan farxaan khaliif maanta waxaan ku iinay magaalada nairobi garoonka islihay dhammaan ummadda muslimiinta gaaraan ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa ikhlaas maxamed carees waxaan u sooceynaa maanta si qurux badan alxamdulilah ramadaanka ilaah khayr noogu dhameeyey ciidiina maanta si wanaagsan oo qurux badan u sooceynay dhammaan islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidul caafiya calayna wacalaykum taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal adina aad baan ku salaamayaa bismillaah magacayga waa cabdifataax cumar maxamuud ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan uga hambalynayaa maalinta farxadda ciidda ah dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay kulla caam wa antum bikhayr aad bay umahadsan tahay wariyaha v o a ee magaalada nairobi intisaar xasaale xuseen oo cododkaasi nairobi ka soo dirtay halkaad nagala socotaana waa v o a laanta afka soomaaliga ee v o a haatan nagu dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan idinku talagalay maalinta ciidda waxaana si wada jira idinku soo daadahaynaya nuur xasan nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar waana qaybtii labaad ee barnaamijka ciidda
arday joogta iskuulka odayaal talinaaya arday joogta iskuulka
nuurow barnaamijkeenna haddaan gudagallo ciidda dhinacaas iyo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaan haatan u kacaynaa oo wariyaheenna v o a axmed nuur iyogol uu ku sugan yahay arrimaha laakiin xiisaha leh waxaa ka mid a fannaan aad u cod macaan oo mar dhoweydba adiguna aad dhigaha u raaricinaysay aad iyo aad ismaaciilow fanaankaasi aad ayuu igaga yaabiyey dabcanna haddii uu sidaa kusii socdo waxaan filayaa in uuba noqon doono fanaan weyn oo wacdare ka dhigi doona saaxadda fanka soomaalida marka wariyaha v o a ee dhadhaab ayaynu u deynaynaa sheekada dhegaystayaasha uga hordhici mayno axmed nuur yogol ayaa la kulmay cabdulaahi nuur weheliye iyo qaar ka mid a fanaaniinta ku nool xeryaha dhadhaab mahadsanidin ismaaciil iyo nuur ciid wanaagsan maanta waa maalin ciida barnaamijka ciidda ee washington iyo dhadhaab ka soo gudbinayno sheekooyin xiisele ayaan dhinaca dhadhaab inooga hayaa waxaa maanta marti inoogu ah barnaamijka kooxda hubaal biisbandi ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waana fanaaniinta kale ah cabdulaahi weheliya canshuur baabeed iyo siciide xuseen maxamed kajal in badan ayaad ka daasheen dhinaca muusiga maanta si dabiica oo bilaa muusiga oo heese wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaya ayaan halkan idinku haynaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ugu horeyn cabdulaahi ciidan maanta ummadda markaasi muslimiinta gaar ahaan ummadda somaaliyeed aad ugu talagasheen maalinta hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ugu talagalnay hees oo dalka allow nabad ku soo celi aan leenahay iyo majaajilo yar oo anigiiyo kaajal aan isla jilayno hadduu ilaah yidhaahdo heestaasi allow dalka nabad haddii aad ku bilowdaan allow annagoo isku duuban allow dan wadaagna aan nahay allow durduradu rogmanayaan allow dalagiina noo baxay allow noo daraaray ramaguna allow dobiyadiina buuxsamay allow nimcada durduurta allow deeqdaada weeya allow allow allow allow duulaxaa sidaa jira allow allow allow allow dabku shiday barwaaqe allow allow allow allow dembi dhaafna siiyo allow dembi dhaafna siiyo allow dalka nabad ku soo celi waayahay aad baad u mahadsantihiin cabdulaahi iyo sidoo kale siciido cabdulaahi waxaa jirta hees sahroy oo in badan markaasi dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba soomaali fara badan oo dunida daafaheeda joogtay aad u dhegaystaan marka heestaasi cabdulaahi haddii aad dhegaystaasina dhegaysanaya ciidda owgeed aad u qaado sidii lii mudaayi soodshay macaane sinabay ogaaw sansuur iyo kasamres suuban walkii tilmaame sansuur iyo kasamres suuban walkii tilmaame samantooda raac sinabay ogaaw sanjishe masuulaaw masuulaaw waayahay cabdulaahi iyo siciido aad baad u mahadsantihiin
runtii waa heeso xiisa leh weliba qaybo ayaanu ka dhigi doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ayaan heesaha qaar ka sii wanaagsan oo uu welibana codkan iyo cod ka wanaagsan ku qaadayo ayaan mar dambe dhegaystayaasha maqashiin doonaa haatanna bal aan nuurow eegno soomaalidu sanadkan daafaha dunida ayay aada ugu kala filiqsan tahay sidii sanadihii horeba dhegaystayaal kala duwan oo minshiinaha australia maxaa laodhan indonesia malaysia ilaa maraykanka ilaa meel walba soomaalidu way ku ciiday xataa philibiin ilaa philibiin soomaalida marka aan aan kala xulinayna ismaaciil oo dhegeystayaasha noo soo duubay salaamaha iyo hambalyooyinka ciidaha waxaan la yaabay waxaan waayey qaarad aysanba ku noolayn soomaalida ilaa aniga sheekada igu xiisaha badneed waxay ahayd mar ka mida anigoo waraysi raadinaya ayaa waxaa jirta jasiirad yaroo la yidhaha kiribati waa mid ka mida jasiiradaha dunida dee dhinaca cadceed soo baxa ugu xigta waa garta waana meelaha cadceedda dunida ugu hor hela dad yaroo koobanba ku nool waan la hadlay waxa le nin soomaaliya ku haystay meel internetka laga kafeega maxaa internetka laga isticmaalo nin soomaaliya oo weliba khad tahriib u socday marka soomaalidu koone ilaa koone ilaa fiji island ilaa meel walba way joogaan bal haddaba soomaalida qaar ka midii sida ay u ciideen ayaan qayb ka mida codadkoodii iyo duruufaha ay ku sugan yihiin idin maqashiinayna magacigu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa suud sudan halkan waxaa looga iilay jawi ka qurux badan sannadihii lasoo dhaafay ee covid nneteen ku halakeeyey caalamka si gaar ah mas-uuliyiinta suud sudan oo ay qayb libaxle ay ka yihiin jaaliyadda soomaalida sanadkan waxa ay ku iideen goobo kala duwan oo dalkan ah si gaar ah shucuubta jubbo waxaa loo asteeyey garoonka miidaan zahra iyo garoonka weyn ee inyagaroon waxaana munaasabadda kasoo qayb galay mas-uuliyiin fara badan oo ka tirsan dowladda suud sudan ugu dambeyn waxaan halkaan salaan hawada u marinayaa shacabka muslimiinta meel walbo ay dunida ka joogaan soomaaliya waxaan ugu duceynayaa in ilaahay ku hagaajiyo maamul iyo nidaam buuxa maalmaha soo socda haddii allah idmo insha allah waa mahadsantihiin magacaygu waa maxamed cabdulwahaab sheekh maxamed ku magaca dheer anwar waxaan deganahay magaalada arlington virginia waa markii iigu horeysay aanaan ku iido dalkan maraykanka intii ka horreysay waxaan ku iidi jiray dhammaan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaan halkan hambalyo iyo tahniyado iyo farxad uga dirayaa dhammaan qoyskayga iyo eheladayda oo ay ugu horayso hooyaday xabiiba daahir maxamuud oo ku nool dalka sweden iyo caruurtayda oo dhammaantood ku wada nool dalka soomaaliya magacaygu waa yaanlo xuseen cabdi waxaan ka soo hadlayaa london waan salaamaya asxaabta v o e da meel walbay joogaan aniga iyo qoyskeyga waxaan leenahay soomaali meel walbay joogaan farxad ku ciida salaan kan iyo laabaan idiin soo diraynaa insha allah tacaala waddanku waa noo hagaagi doonaa meel walbaan joognana waxaan isugu soo noqon doonaa waddankeeniyo nabada ciidan waxay ciidihii hore uga duwan tahay meel walba dadka soomaalidu is caawiyeen waxaana rajaynayaa inaan is wada caawin doono hadduu allah awoodilay ogolaado qof walbana uu qaadan doono mas-uuliyadda ka saaran dalka dadka iyo diinta waa mahadsan tihiin waxaan idin leenahay ciid mubaarak v o a si gaaraan idinkugu mahad celinaya asalaamu calaykum
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownay qaxootiga muslimiinta ah ee ku nool xerada qaxootiga ee ugu weyn dunida ee dhadhaab oo ku taala dalka kenya ayaa si weyn ugu dabaaldegay munaasabadda ciidulfitriga iyadoo meelo badan oo caalamka ah maanta laga ciidayo kadib markii ay soo dhammaatay bisha barakaysan ee ramadaan wariyaha v o e-da axmed nuur maxamed cabdulaahi ayaa noo soo diray warbixin uu ku faahfaahinayo sida looga ciiday xeryaha qaxootiga dhadhaab boqolaal qof oo ka mid a muslimiinta ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba sidoo kale deegaanka dhadhaab ayaa maanta isugu soo baxay goobaha lagu oogo ciidulfitriga iyadoo dadku ay isugu marxabaynayeen ciidda walow xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo sidoo kale magaalada dhadhaab uu roob ka da-aya xilligii lagu guda jiray tukashada ciidda iyadoo qaar ka mid a xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab maanta lagu tukaday masaajidada roobka da-aya awgees ugu horeyn qaar ka mid a dadka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo sidoo kale magaalada dhadhaab oo la hadlay v o a ayaa waxay uga warrameen dareenkooda ciidda iyagoo sidoo kale fursadan ka faa'iidaysanaya ayaa waxay salaameen ciidulfitriga awgeed qaar ka mid a eheladooda magacaygu waa cali xasan axmed ciid mubaarag baan leeyahay muslimiinta dhammaan khaasatan dhadhaab iyo dadka jooga xeryaha qaxootiga asalaamullahi calaykum waxaan salaamaya waalidiinteyda dhammaan waxaan salaamayaa asxaabtayda dhammaan waxaan salaamayaa khaasatan marka waxaan salaamayaa xaaskayga ifrax xasan axmed waxaan salaamayaa hooyaday salaada maxamed maxamuud waxaan salaamayaa walaaladay kulli dhammaan axmed xasan axmed iyo dhammaan muslimiinta dhammaantooda waan salaama marka ka waran see maanta looga ciiday dhadhaab wallaahi maasha allah aad baa loogu ciiday waa farxad dadka aad bay u wada ciidayaan jawigu iska fiican yahay alxamdulilah xilli robroob aan weli kusii jirnaa maasha allah dhammaan waxaan u arkaa muslimiinta inay si fiican u ciidayaan magacaygu waa canab geedi maxamed oo ku nool xerada qaxootiga ifo xeryaha dhadhaab si wanaagsan baa looga yiiday khaasatan xerada ifo waana soo dhaweyna waanu ku faraxsanahay waxaa halkan ka salaamayaa ehelkayga qaraabadayda saaxiibaday asxaabteyda dhammaan oo ku kala nool dunida daafaheeda kulli dhammaan waan salaamaya waxaana leeyahay kulla caam waantum bikeyr baan leeyahay ciid wanaagsan waan wada hambalyeynaya runtii waa aad baan u faraxsanahay ciidan ciidihii hore way ka duwan tahay sababtoo ciiddii hore lisma bulshada isma dhexgelaynin waxaa saameeyey waddanka oo cudur la dhao coronavirus saa darteed hataa liskuma imaano bulshada iskuma imaan iskuma imaanin waa la kala xirnaa laakiin ciidan waa hal meel baa lagu wada iiday hal mar baana la wada iiday marka aad baan runtii u faraxsana farxadeeda maanta ma soo koobi karo waxaana salaamaya islaamka caalamka ku nool oo dhan waxaan leeyahay kulla caam waan bikhayr magacaygu ayaan lacabdi cali oo ku sugan xerada ifo waxaan muslimiinta dhan la wadaagayaa farxadda maalinta ciidda alxamdulilah rabbilcaalamiin waan aad baan u ciidnay si farxad ku dhean tahay waan ku ciidnay ilaahay baa mahad iska leh ilaahay hanaga aqbala ramadaankii aan soo soonnay iyo cibaadooyinkii dhannaa dhammaantii aan soo samaynay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilmahanaga annaga familiga dadka islaamka deriska aad baa loo ciiday alxamdulilah rabbilcaalamiin si farxada ku dhean farxad basbash roob baan noo daayay alxamdulilah rabbilcaalamiin jawi aad u fiican ciiddii hore ciidan waxay uga duwan tahay dadku iskumaysa soo baxaynin waxaa iskusoo mataqaanaa because of corona jiray dadka way kala xixidnaayeen laakiin ciidan alxamdulilah rabbilcaalamiin aad baan mataqaanaa u ciidaynaa meesha mataqaanaa xagardheera reer ifo reer dhagaxley waxa dhan maanta way isdaba socso adba meel bay u kala gooshayaan alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahi baa mahad iska leh marka ayaan low ka waran dareenkaaga maadaama xeryaha qaxootiga ee dhadhaan maanta si weyn looga ciiday alxamdulilah rabbilcaalamiin walaal macaane aad baan mataqaanaa aad baan si farxad leh baan ku iidaynaa ciidan ciidiya hore waxay uga duwan tahay dee waa uu isku furan yahay oo dadku dariska ehelka qaraabada hadba ruuxii meesha kaaga sugan yahay baad aadi kartaa ciidii hore waxaas ma jirin restriction baa iska jiray alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahi baa mahad iskale aad baan mataqaanaa u ciidayna alxamdulilah waxaan mataqaanaa ta u mahad celinaya dhammaan shaqaalaha v o a maadaama ay siisa fursad aan kula hadlo ehelkayga wixii dibadda jira wixii dalka jira alxamdulilah rabbilcaalamiin ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay kulli caam wa antum bilkhayr waxaan sidoo kale si gooni u salaamaya abay cabdicali oo ku sugan wadanka maraykan khaas ahaan minnesota waxaan sidoo kale la wadaagayaa ummadda dhammaantood islaamka ah farxadda maalinta yowmal ciid ah dhanka kale xildhibaanka laga soo doortay deegaankan dhadhaa maxamed daahiye ducaali oo la hadlay v o a ayaa isaguna wuxuu ugu baaqay ummadda soomaaliyeed ee ku nool deegaankan dhadhaab kuwa deegaanka iyo kuwa qaxootiga inay si nabadgelyo ah u wada noolaadaan isagoo ooga baryay ilaahay bashbash iyo barwaaqo waxaan rabaa horta salaam dhiiran inaan u gudbiyo dhammaan dadka ka soo jeedo dhadhaab constituency iyo macal xeryaha qaxootiga iyo reegaarso idil iyo soomaali oo dhan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaantaa kadib waxaan dadkoo dhan buu rajayn ciid wanaagsan milcaydiin milraydiin ilaahay ramadaankeena allaha noo aqbalo ilaahay nabad iyo roob iyo jamaa allaha na siiyo waxaan rabaa inaan u hambayo dhadhaabo idilbo soonkeeno idilba allaha aqbalo ilaahay dambidhaaf hana siiyo ilaahay nabad iyo ammaanna hana siiyo insha allah runta horta fariintaan u jeedin lahaa waxaa weeye waxaan soo galnay dadkii mas-uuliyiinta oo la doortay xilkooda waa gebagabo madaxweyne ilaa iyo governors senators women rep mps m c s dhammaan xilkooda waa gebagabo annagana insha allah reerdhadhaab haddaan nahay inaan doorashadaas ka qayb qaadanaan doonayna insha allah waxaan rabaa reerdhadhaab oo idilba iyo ragaaris waxaan rabaa inaan u dhiirigeliyo inay nabad ugu kaambeyn gareeyo oo dadka codka raadsanahayo ay codkoodana ku raadsaan si nabadgelya qof kastoo shaksi oo taaganna meel alla meeshuu tago in la soo dhoweeyo oo maaragtay aan dadka aan dhibaatada isku geysanin dadka waa walaal siyaasadana waa iska dhammaan waxaan doonaynaa ninkaad jeceshahay iyo ninkaad rabinbo dadkao dilba xuquuq bay leeyihiin waxaan codsanaa markaa inay electionkan soo socdo inay lisku aada liskugu dayo inay si nabadgelyo u dhaco deegaanka asaga ah wixii amniga aqoodana inay nala dagaalam dowladdana lala shaqo insha allah runtii horta weliyo waad macsan tahay reerdhadhaab inta karaankii horta waxaan isku dayay inaan u adeego inaan waxay dhibkooda inaan wax oga qabto waxyaalo badan baa noo qabsoomeen tusaale ahaan waktigaan soo gelahayay dad badan oo reerdhadhaab waxay ahay shabaclaan maanta ilaahay mahadiis waxaan ogahay dadka reerdhadhaab dhammaan wixii shabaclaan way yaryihiin in kastoo weli ay jiraan dad da-doodu weyn tahay oo weli kabaanda aan helin iyo kuwo fara kuxooti ku jiraan oo laga bixiyo helin iyo kuwo fara qaxooti ku jiraan oo iska bixinin laakiin sharciga xaggiisa wax badan baan ka qabanay arrinta daliilkeedana waxaa weeye maanta maalintaan soo gelahay dhadhaab codkeeda labaatan kun wuu ka yaraa maantana afartan iyo dhowr kun oo cod weeyaan weliba waxaan lahaa rajada waxay ahayd ilaa konton kun ilaa lixdan kun inuu gaaro waan aaminsanna wuu gaara laakiin abaaray dhib baa iska jiray marka horta taas waan ku guulaysanay arrinta kaloo ku guulaysana waxay ahayd xagga amniga wallaahi runtii guulo badan baan ka gaarnay amni la-aan ma jirin xagga biyaha naftooda waxyaala badan baa noo suurtagalay dhulkii biyalaanta kulli biyahaan ka surnay wixii hadda biyala-aanna waa un wax hadda deegaamo cusuban waxaa kaloo noo suurtagalay tacliinta xaggeeda inay macnaha waxyaalo badan noo noo suurtagaleen iskuullada secondaryga waxaan ku darnay saddex iskuul afar school xaji idris maxay ahayd damajare secondary school liboy secondary school iyo meesha la dhaho nasiib secondary school midka shanaadna wuxuu ahaan lahaa calikuna secondary school oo asagana aan filayno mustaqbalka inuu inuu noqon doono la furo macad secondary tacliinta nafteeda runtii caruurta foogfooga subyaan iyo kuwa class eight natiijada ee keeneen waayahan dambe aad bay u fiicneed waan ogahay dhadhaab ilaa kulan ilaa dheertu inay caruur badan oo reer dhadhaab ay jaamacad geli doonaan insha allah xagga wadooyinka naftooda howlo badan baa laga qabtay laakiin guud ahaan adduun hade hawshiisa lama kaamili karo waxyaalo badan oo weli ka dhiman baa jiraan tusaale ahaan wadadan weyn oo u dhexeysa gaaris ilaa iyo dadaab ilaa liwo ilaa xarxaarka wadada ayada rajadeeda hadda way fiican tahay inay laga dhigi doono laami mustaqbalka soo socdo ciidan ayaa waxaa ciidihii hore lasoo dhaafay oo uga duwaneyd maadaama ciidihii hore aysan dadka sida ay maanta iskugu soo baxeen aysan iskugu soo baxaynin sababa cabuqa covid nteen awgiisa axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a dhadhaab
mahadsanid axmed nuur maxamed cabdulaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ciid wanaagsan dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan heestii allamaanta ayaanta iyo codkii maxamed lafoole
hal qoys oo ka mid ah soomaalida qaxootiga ee deggan xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa badankood waxa ay noloshooda ku tiirsan tahay wax soo saarka haweenka kuwaas oo dhabarka u ritay sidii ay u maareen lahaayeen nolosha qoysaskooda warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed haweenka soomaaliyeed ayaa ah kuwa ugu badan ee ay inta badan ku tiirsan yihiin qoysaska soomaalida gaar ahaana kuwa danyarta ah oo inta badan dhib badan ka mara sidii ay u maarayn lahaayeen nolosha qoysaskooda xaafadda soomaalida islii ee magaalada nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin boqolaalka qoys ee qaxootiga ku ah magaalada nairobi nolosha qoysaskaasi ayaana waxay inta badan ay ku tiirsan tahay haweenka kuwaasoo aad suuqyada magaalada nairobi aad ku arki karto dadaalka iyo sida ay uga go-an tahay inay ka soo dhalaalaan kaalintooda ku aadan inay dabaraan nolosha qoysaskooda haweenkaasi qaxootiga ah ayaana inta badan suuqa islii waxa ay ku iibiyaan waxyaabo kala duwan oo isugu jira sida dharka waxyaabaha laisku carfiyo cunooyinka bisil iyo waxyaabo kale oo ay ka dayayaan inay ka dabaraan nolol maalmeedka qoysaskooda haweenkaasi waxaa ka mid ah hani jaylaani sheekh nuur oo ah hooyo haysata ilaa afar caruur ah hani oo jidka jaamka ee xaafadda islii ku iibisa cunooyinka bisil gaar ahaana cunto dhaqameedka soomaalida ayaa shaqadan ka maaraysa nolosha qoyskeeda aadaa aadaa loo habeeyaa horta subaxii waa markaad soo kacdid digirtii habeynaysaa waa inaad dhagaxii ka saartid waa inaad wasaqdii ka saartid qamadigii sidoo kale geleydii wayba shiidanta way habaysan tahay waa inaa wixii adiga wixii kuu diyaarsan markaasaa digirtu waa inaan goonin baaldi lagu shubaa la dhaqaa saddex mar qamadigu waa inaa afar mar shan mar aa dhaqdid waa inaa wasaqdi aa ka saartid waxaan kastanaa cunaayo beri cambuulo layskama kariye waxaa la rabaa wax fiican oo nadiif ah la yaqaano inaad karsatid marka cambuuladoo dhagaxyaan ka saaraynaa waa adiga way dhib badan tahay dhagaxyaa laga saaraa mar digirti waa qaali waa mar lama helo mar waa waa la weynaa hadda digirtii wasaqda markaan ka saarno haddana qamadigiiyaan ka saaraa debkiyaa la shidaa digirtiyaa lagu shubaa qamadigi gooniyaa loo karinaa haddana iyo digirti waa laysku daraa bariiski digirteedaa la saaraa qamadi cadaan karinaa misago falfaliir dadkii wax yar haddaa dhahda qafaa ku dhahay subag sixin ma haysaa qafaa ku dhahay subag ida ma haysaa qafaa ku dhahay macsar ma haysaa qafaa ku dhahay oodkac iyo timir igu dar daanga ma wadaa adiga walaahi xaaladda ilaaha og alxamdulilah laakiin marka wiilal badanaa waxaa ka imaadaa maraykan ingiriiska waa laisku soo sheegaa adiga ragga rag ley adiga caana iga dhigani dhalinyarada maasha allah maamadaasaa loo tagay dhahay maama cambuulo maqaayad saasaa loo soo raacaa maasha allah danta ay ugu kaliftay inaa ilmeyga meesha aan ugu shaqaysto oo shaqadaas aan bilaabay cambuuladaasaan iska gataa nolosheena alxamdulilah waxaan bilaabay labada kun iyo toban iyo toddobadii ilaa hadda cambuulaan gataa alxamdulilah magaaladaasaan iska ordaa marna suuqaan geey jiray laakiin hadda alxamdulilah waxaa noqda maamo caan maqaayadaan leeyahay banaankaasaan ka shaqaystaa naago badan aan shaqo u yeelay gabdho badan oo jiifeen shaqa bilaabeen oo cambuulo gadoo bilaabeen aniga alxamdulilah hadda hooyadooda weyna ah walaahi raggaa ii bixiyeen qaara weli waxaa ii bixiyeen maamo durdura ii baxsadeen laakiin maamo cambuulaa ka xoog badisay haweenka soomaaliyeed gaar ahaana kuwa qaxootiga ku ah magaalada nairobi ee qabta amaba ku qayba shaqadan ayaa soo mara heerar kala duwan qaarkood waxay ka soo bilaabaan meel hoose sida inay wareejiyaan cuntada dharka iyo waxyaabo kale iyagoo marka dambena ganacsigooda uu guulaysto waxaa sidoo kale jira gabdho dhallinyaro soomaaliyeed oo iyaguna qaxooti ku ah magaalada nairobi oo ka mid ah qoysaska qaxootiga ee ku nool xaafadda islii kuwaasoo iyaguna maareeya nolol maalmeedkooda maadaama nolosha magaalada nairobi ay aad u adag tahay inkastoo ay sidoo kale jiraan caqabado kala duwan oo ay haweenka qaxootiga soomaalida ee xaafadda islii ay kala kulmaan hay-adaha dowladda amaal nuur oo ka mida gabdhahaasi ayaana barnaamijkan u sharaxaysa sida ay shaqadan uga maarayso nolosheeda magaalada nairobi waxaadhilahay gabdhaha soomaaliya ininka gacantiina waxbara shaqaysta qof bini aadan ha baryana haddaa barisiin weligiin dee noloshaas marka bixaysiin waa adkaanaysaa laakiin haddaa aadi aas dhiirigelisid aa shaqaysatid aa suuqa geshid waxaa laga yaabaa nolosha inay heed sheege oo soo dhiirigeliso oo soo shaqaysto
ilaa goorma soo waday hal sano camal halkaasana waxaan u malaya anin sababtoo nolosheeda wax ma aan ka weyninba waa soo shaqaystay gurigii kiriis haddaa iska bixinaayo oo nolosha iska dabaraayo intaasaaba iga badanba haddana gaanjo waan iska burbursanaayo maalintii waxaa laga yaabaa inaan saddex boqol labo boqol oo silacaa ku helnaba gaanjo marka waxaad ka wadaa ciidamada booliska ee wadooyinka ilaaliya Haa, Ay.
dadka waa soo qaadaysaa markasta gaanjo ku bursanayso waa soo mar waa cararaysaa mar waa kufaysaa mar waxaa laga yaabaa inay alaabta dhan kaa daadato oo adi dhan aa khasaaro gashay sababta maanta dhan waxaa ku kaa aa rabta inaad ka faa'iido haddana haddana aa- ma aa khasaarta ka waran waa wax ka xanuun badan ma jirta oo malaynaa marka waxaad ka cararaysaa waa ciidamada booliska Haa.
Ay.
laakiin koo iyo tobanka wixii ka dambeeya waa iska fira marmarna wuu kugu baaraa sa usoo qaata u celinaysaa marka waxaa laga yaabaa markaasna xanuun aad dareento
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
mahadsanid qadar maxamuud xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada nairobi markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa xalay sii xajisatay hogaanka horyaalka dalka talyaaniga kadib markii gool iyo eber ay ku garaaceen kooxda Fiorentina oo ciyaar adag ay kala hortageen AC Milan ayaa laba dhibic ka sarmartay kooxda Inter Milan oo iyadana laba iyo hal uga badisay kooxda Udinese oo ay u martiyeen kooxda AC Milan ayaa waxaa isku dayeysaa inay soo gabagabeeyaan toban sannadood oo aysan ku guulaysanin horyaalka dalka talyaaniga markii u dambeysay ay kor u qaadaan waxa ay ahayd laba kun iyo labaiyo tobankii bixi xilligaasi ka dambeeyeyna kooxda AC Milan waxaa soo wajahay hoosudhac weyn haddaba kooxda AC Milan ayaa hadda u muuqata mid samaynaysa dib usoo kabasho weyn iyadoo durbaba isku muujin karta in horyaalka sanadkan ay ku guulaystaan maxay tahay sababta kooxda AC Milan u suuragelisay inay dib u soo kabtaan isla markaana ay u tartamaan horyaalka siraaga ayaan weydiiyey Xayle Maxamed Dafle oo ka faallooda ciyaaraha si weyn ula socday horyaalka dalka Talyaaniga.
Ee, waxaan is leeyahay laba waxood ayaa u sababa in milan ay soo laabto midda koowaad ee, kooxda uu la wareegay kambani mareykan ah oo kooxda ku sameeyey maalgelin kow tan labaad ee, waxaan dhihi karaa kooxda waxay heshay ee, rag ee, sportska wax ka yaqaano oo weliba rag kooxda usoo dheelo lejanaha oo haddaan kasoo qaato sida cagaryaankii paul maltini oo kaleeto oo noqday directorka kooxda isagoo marka bilaabay inuu kooxda dib usoo kiciyo oo sameeyo ciyaaryahanno yaryar kooxda uu ku dhiso markaa fiiristid wuxuu soo gaday ciyaaryahano hadda kooxda lafdhabar u ah oo weliba bartamada kooxda qeyb weyn ka qaadanaya sida goolhayaha kooxda oo kaleeto ciyaaryahanada daafaca ka dhihil oo kaleeto een, eh, kululu oo laga keenay eh, koox faransiis ah fikayo timori oo laga keenay chelsea oo laacab fiican oo hadeertan weliba qaranka ingiriiska laga yaabo in world cup loo yeero theo hernandes oo laga keenay real madrid oo kaleeto ciyaartooy noocaas iyo alexandro eh, clabia oo kasoo baxay academiyada kooxda oo kaleeto ismaaciil baniser oo kaleeto cunuga maanta goosha guusha u dhelinaya ee leo rag noocaas oo kalgoxda in lagu abaabulo oo lagu dhiso ayaa keentay marka milan saan ogsoonaa waxay tahay koox weyn oo yurub iyo caalamka magac ku leh waa kooxda labaad ee european champion ugu badan marka laga soo tago real madrid marka kooxa noocaas ah inaysan hadda ka maqnaato waxay dhaawac ku ahayd la sportska iyo iyo- iyo gaar ahaanba horyaalka talyaaniga marka saas xiligeed anoo soo koobayo milan eh, waxaan dhihi karnaa sanadkan waxay kusoo laabatay saaxadii iyadoo sanadkii hore ay ka qayb qaadatay champions leaga sanadkana waxay u tartamaysaa horyaalka talyaaniga ay ku hogaaminayso laba dhibcood marka milan sababaha usoo laabatay waxaa ugu weyn kooxda oo heshay maamul wanaagsan oo yaqaano ciyaartooyda kooxda ay u baahan tahay iyo meesha loo socdo iyo kooxdii oo heshay xoogaa maalgelin ah Ee, waa mahadsan tahay ee dafle ee sidoo kale waxaa qadka si toosa ugu jira ee saalax cali barre ee saalax saasa oo ka mid a ee falanqeeyayaasha ee horyaalada kala duwan ee kubadda cagta ee qaaradda yurub ee saalaxoo haddii aan ku weydiiyo ee ac milan hadda laba dhibcood ay ku hogaaminaysaa ee horyaalka ee waxaa kusoo xigta oo tartan adag kula jirta kooxda inter milan oo iyadana difaacanaysa marka ma isleedahay ac milan way joogtayn karaan ee guulaha hadda ay gaarayaan si ay usoo gabagabeeyaan ee toban sano oo aysan ku guulaysanin ee horyaalka seere-ada ee dalka talyaaniga aad iyo aad eh, waa ku salaam horta Eh, aad iyo aad sababta eh, waxaa keeni karto eh, sababaha ay ugu guuleysan karto waxaa kamid ah horyaalka last two games eh, milan waxaa xasuusanaa inay hal gool ku badinaysay taas waxaa usii dheer eh, kulan- kulamada micnaha hadda u dhiman oo saddexda kulan ee inter ee ayada markii loo fiiriyo inter kooxa waxa u dhiman oo yaryar inkastoo kooxaha inter ay u dhimayiin ay yihiin kooxa oo micnaha ee serbiyada ka arayo oo marka milan kooxa u dhiman kooxa adag waa markii loo fiiriyo inter inkastoo hadda ay tahay saddexda game oo dhiman milan inay must win ay tahay kuna walba ay badiso waay marka milan ani waxaa is leeyahay horyaalkan waxsaasaanta waxay ila tahay inay qaadi doonto
kulamada kale ee xalay laga ciyaaray talyaaniga waxaa ka mid a kii yuventus ay labiyo hal uga badisay kooxda venezia torino saddex iyo hal ayay ku qabatay kooxda empoli roma iyo bolonyana eber iyo eber ayay ku kala baxeen dhinaca iyo dalka sbainna horyaalka laliiga kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray atlantico club ayaa labiyo eber uga badisay atlantico madrid granada iyo saltavigo hal iyo hal ayay ku kala baxeen barcelona waxay labiyo hal ku garaacday kooxda mayorka real volcano iyo real sociedad hal iyo hal ayay ku kala baxeen dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa xalay la ciyaaray kooxda tottenham ayaa saddex iyo hal ku garaacday leicester city kooxda everton oo dadaal ugu jirta inay ka badbaado serbidana waxaay hal iyo eber ku garaaceen kooxda chelsea arsenalna waxa ay labiyo hal ku garaacday kooxda westham united hal kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha manchester united iyo branford wararkeenii cayaarahana waa naga intaa intaas aan ku dhaafno wararkeenii cayaaraha dhegaystayaal barnaamijkeena tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo qamar suugaani
indhihi daaftiyo dilaaca qabay adaadara leh nimcooy dejiyo sidii dayixii u daaray ilays iyaan dabadaha qof daacada oo hela darxumiyo dihifta iga tiraa hela darxumiyo dihifta iga tiraa samirka garisiyo ka dhiga dayro okaa dainkan docade abale dawaayi kalgacaylka docdada arkee rajada dalabiyo xidha duubo samirka garisiyo ka dhiga dayro okaa dainkan docade abale dawaayi kalgacaylka docdada arkee duntii nasabkiyo dirkiisha dhaftaay dhulkii dumarkiyo daryeel dhaaba'ey dubkaygu hadduu farxadda la dirso cawad degaayo hon dabaaldegaya xulki dumarkiyo daryeelka dhabaay dubkaygu hadduu farxadda la darso cawan dagaayohon dabaaldegdalko idilban dalxiisku maro qof aan dookhi daareen dunida kuma aan naftaadu naftayda waa u dhow daymadaada qudhan daabihilka hela isku maro qof aan dooqiya dareen kula simo nimcoy degelkiyo dunida kuma aadan naftaadu naftayda waa u dawo daymadaada qudhacaan kaabihibka helaa daymadaada qudhan